warbaahinta idn news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
ayaa rasaas ku soo riday gaarigii ciidanka wateen waxaana gaarigii ciidanka militarigu wateen goobta ka baxsaday ciidankii nisa waxayna ka dhaawaceen lix askari siday wax u dhaceen haddaan si kale ugu celinno baabuurka ay wateen xildhibaanada oo ku socday maka almukarama wadada maka almukarama oo ka tegay baarlamanka ayaa waxaa ka dib yimid baabuur ay saaran yihiin askar ka tirsan ciidanka xoogga isla markaasna si xowliya ku socday hoon badanna u yeeriyey hoonka markuu u yeeriyey gaariga xildhibaanadana waxay u diideen seet inay siiyaan way dhaafeen laamiga dhinaca kale seedka kale ayay mareen way ku soo horjareen kadibna rasaasay ku fureen waxaa meesha ka dhowaa ciidanka nisa oo howl adag ka hayay wadada maka almukarama ayagaana ceyrsaday gaarigii ay wateen dadkii dhibaatadaas geystay dhacdadaas waxaa ku naf waayey xildhibaanka iyo darawalkiisa waxaana dhaawac ka soo gaaray mid ka mida ilaaladii xildhibaanka oo ka tirsan ciidanka booliiska iyo lix ka tirsan ciidanka militariga oo ahaa ciidankii gaariga xabadda ku riday dhacdadan ma ahayn mid lagu bartilmaameedsanayay xildhibaanada balse gaariga ciidanku wateen wuxuu u socday si mas-uuliyad darro ah waxaana meesha ka dhashay kala shaki sababay in laysrasaaseeyo mana jiraan gacmo kale oo ku lug leh ama ku lug lahaa qaabka wax u dhaceen dowladdu waxay u saartay guddi ka kooban todobadowladdu waxay u saartay guddi ka kooban toddoba xubnood guddigaas waxaa la amray in ay muddo kooban ku soo gabagabeeyaan baaritaankooda si loola tiigsado sharciga cid walba oo ku lug lahaata falkaas sidaasaan sheegnay wax u dhaceen gaarigaas ay wateen ciidanka ka tirsan xoogga dalka oo dhaafay gaariga xildhibaanka una diiday inuu seed siiyo kuna horgooyay xabadduna sidaasay ku bilaabatay ciidanka nisa oo waddooyinka magaalada muqdisho amnigooda sugaaya ayaa markiiba goobtii gaaray isla markaasna ceyrsaday gaarigii dhibaatada geysta iyadoo loo malaynaya cadowga ugus waxay marka tani caddaynaysaa in cadowga ummadda soomaaliyeed ugus aysan ka dambeynin dhimashada xildhibaankaas waxaana ka warsugaynaa guddi toddoba qofood ka kooban ama toddoba xubnood oo dowladda ay u saartay kuwaasoo isla maantaba shaqo bilaabay baaritaanadoodiina bilaabay waxaan rajaynaynaa si degdega guddigaas sida la amrayba inay si degdega ku keenaan natiijada kama dambeysta ah ee ka soo baxda dhacdada